الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yidhi baan filayaa baab اlictikaafi oo baabu siyaam baynu soo dhammaynay oo fasalkii ugu dambeeyey uu kani ahaa baabkani wuxuu ku saabsan yahay ictikaafka yaquulu lmualifu السنة وإنما يصح إن نوى في المسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة وثم يوما يكمل وجامع وبالصيام أفضل وأبطل إن نذر التوالي بالوطء واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق مع المقام والحيض والغسل من احتلام والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان لحدا بيت ووحو كغاضي مؤلفك رحمه الله تعالى أحكامتي اعتكافك قيبك مدى وصوكوبا وحكم بالله ويحكمك اعتكافك سنة ولا سنية أي الاعتكاف ولا سنية oo xukunkiisu waajib ma aha laakiin mina sunan buu ka mid yahay oo adugu haddaadan nadar iyo wax ku gelin sida salaaddii iyo soomkii axkaamteedii waajibaadkii ka mid maaha sunanka acmaasha khayrka badan ee fadliga badan buu ka mid yahay waxay sunno uga dhigeen dhinac marka leega nabigu waa sameeyey sala allahu calayhi waaalih wasalam oo arrintaa waa ku dadaalay aadna waa ugu dadaali jiray qur-aankuna walaat waa tilmaamay in ictikaafku uu mashruuc yahay laakiin kitaabka iyo sunnada midnaba in la is-amro oo la ysku laasimiye kuma iman oo kuma soo aroorin saa darteed ba waxaynu leenahay sunna ayay ictikaafu ictikaafkii waa la sunneeyey masalo labaad buu ka hadla wuxuu uhi wa inamaa yasixu waxaa keliya uu asaxaa inna waa hadduu niyoodo bilmasjidi masaajidna uu ku ictikaafo almuslimu qofka muslimka ah bacda an hawaa markii uu nagaaday kadib low laxdatan ay walow laxdatan ilbiriqsiba ha noqdeen oo sunna waxaa la sunneeyey yowman maalin yakmulu dhammaystiraya oo maalin kaamila sunna ah wa jaamicin jaamic wa bisiyaami soomka in lagu ictikaafaana afdalu fadli badan halkan dhowr masalo isugu keenayoo shuruudu sixati lictikaafi waxa uu yidhi saddex weeye ama afar weeye haddaynu niraano faahfaahino shardiga koobaad anniyatu weeye oo inama alacmaalu binniyaat masaajidka sababo badan buu qofku u joogi karaa ama ugu nagaan karaa cashir buu u joogi karaa cabsi uu cadow ka cabsaday buu u joogi karaa ama roob iyo waxyaaba xanibeen inuu cid ku sugayuu u joogi karaa inuuba meel kale uu tago uu waayay buu isaga joogi karaa sababo badan iyo ujeedooyin badan buu u joogi karaa joogitaanka masaajka la joogayo ictikaafkuna cibaado weeye cibaadaadkuna haddii ay caadaad shabbahaan ama ay cibaadaad kala shabbahaan niyo kala saartay u baahan tahay haddaba ictikaafka masaajidku caadaadna waa shabbahaayo qofuu xogay qoraxda ku kululaatay oo isaga nasanaya isaga nasi waa u joogi karaa tan adduunow qofuu ku sugayana waa ugu hakan karaa masaajidka cibaado kalena waa u joogi karaayo inuu maanta qur-aan isaga akhrista waa rabaa ama salaad buu isaga tukanayaa ama cashir buu iskaga raacanayaa sababo badanoo caado leh oo cibaadaad leh buu u joogi karaa daba cibaadadii nooca ictikaafka si ay u noqoto waa inama alacmaalu binniyaati wainamaa likulli imri'in maa nawaa niyadii ula yimaado wey marro badanna waxaynu soo sheegnay niyadu hadday caadihii cibaado isshabbahaanna niyadu waa shardi oo cibaadadii caadada ay kala saartaa hadday cibaadaad isshabbahoo kala duwan jiraanna niyaddaa lagu kala saaraa iyadana saa darteed shardigu sixada koobaadi waa in nawaa hadduu niyoodo wey shardiga labaadi ictikaafku waa inuu masjid ka dhaco bilmasjidi masaajidka inuu ka dhaco weeye oo suuqaygaan ku ictikaafi iyo gurigaan isaga ictikaafi iyo oon isaga nagaadoon ictikaaf niyooni lama ogola waana daahirka qur-aanku ilaahay baa wuxuu yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajidi idinkoo ku ictikaafaya masaajidda masaajidda waxaa kaloo ilaahay tilmaamay waxaa loo dhisaa an tahiraa beytiya liطaa'ifiina waalcaakifiina iyo kuwa ku ictikaafaya ee ku nagaanaya haddaba ictikaafka masjid in la rabo daahirka qur-aanku fi lmasaajidi buu yidhi ashana asal waxaa ah inay istiqraaqiyo cumuum faa'iidaysa ay tahay masaajida oo dhan meel kastoo masaajid loogu talagalay oo salaadaha lagu ogaayey ictikaafkii waa ku asaxayaa wey shardiga saddexaad almuslimu qofka muslimkaa weeye gaal ma ictikaafi karo dan kale masaajid waa u soo geli karaa ama baahi masaajidku qabu u soo geli karaa ama isaga gaalkii baahihuu masaajidka usoo qabo buu usoo geli karaa ama inuu wax dhagaystaa bal nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam kuwa lasoo qabtay baa xabsi looga dhigi jiray masaajidka lagu dhexirxiri jiray sida saxiixa ku taalay samaamata bni usaal in masaajidka uu ku xirnaa maalmo ree beni najraan nasaaradoodiina markay wafdigii yaman dhinaca najraan ka yimaadeen masaajidkaa la dejiyey inahaasoo dhan waxaad ka garatay gaalku masaajidka waa soo geli karaa laakiin inuu wax xumaato sameeyo iyo inuu ku ciyaaro iyo inuu fasaadiyaa lama ogola laakiin wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah maanta bal wacdigiin inaan dhegaystaan rabaa iyo saad u tukanaysaan inaan arkaan rabaa wuu usoo geli karaa hadduusan nijaase iyo waxgaarsiinayn muhimaddu waxaa weeye marka haddii uu qofkii masaajid soo gelayo niyatul cibaadana la imanayo cibaado gudanayo waa inuu muslim yahay waayo qof aan muslim ahayn ilahay wax kama aqbalo waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu saasa waba kama asaxayo waa shardiga saddexaad shardiga afraadi waxaa weeye bacda an hawaa ay bacda an makata inta uu ku nagaaday kadib masaajidka uu ku nagaaday oo adigu waa niyoonayaa adigoo dhex socda oo gudbaya lama ogola buu ku leeyahay waa inaad ku hakaato ood masaajidkay ku nagaato saas darteed allubsu fi lmasjidi allubsigii iyo masaajidkii iyo islaamkii iyo niyadii afartaa sharti buu ku ansaxaa shardi shanayn kara waxaa weeye waa masalo gaarna noqon karta waqtulictikaafi ama muddat lictikaafi inta ugu yar oo ictikaaf la samayn karaa muddada zamanka ictikaafku muxuu yahay soomka waa naqaanayo waxaa u yar yow baa ugu yaroo fajarka ilaa maqribku udhexeeya haddaba ictikaafku cibaadaadku markii wax loo samaynayo imaa zaman bay ku xirmaan wa imaa camal bay ku xirmaan wa imaa labada waa la isugu daraa salaada intaad tukanaysa zaman kuma xirna muddo intaa inaad salaada ku jirto ama intaa ka yar inaadan salaada kaga bixin lagu dhihi malaha laakiin camalkaa inaad dhammaystirta wey haddaad yar dedejiso hadaad dedejiso haddaad yaraha dedejiso inaad u dedejin haddaad dheerayso waktigu waa kala badanayaa saa darteed acmaasha cibaadaadka qaarkood muhimaddu zamanka ay qaadanaysa ma aha muhimaddu waa camalkaa inaad la timaado wey qaarna camalkoodii zaman buu ku xiran yahay sida siyaamka oo kaleeto siyaamku waa wax wakti bilowda waktina dhammaada zamankaa inaad la socoto u baahan qaybna zaman iyo camal isku jira wey si kastaba ha noqotee ictikaafku isagu waa acmaasha zamanka ku xiran zamanku uu qayb ka yahay saa darteed baab kutub lfiqhi iyo kutub ahlilcilmi waxaad ku arki baabu muddat alictikaafi ictikaafka muddadiisu waa imisa ma maalinba ma ka yarba sida jamhuurtu ay qabaan buu ku leeyahay laxdatan lubsigaa iyo iqaamadaysi laxdatan ay walow laxdatan ilbiriksi bimacnaa wax yarba ha noqdeen ay waqtan yasiiran baa looga jeedaa xilli kooban oo aada u yarba ha noqotee mar haddaad ictikaaf niyooto muslimna tahay masaajidna ku jirto waxna ku nagaata qadarkay dooniba hala ekaatee saxa alictikaafu ajar ictikaafna muddadaa waad helaysaa waxaa la yidhi maxaa u daliila waxay yidhaahdeen alictibaaru alahdu biawaa'ili اlasmaa'i laa biawaakhiriha wey masalada waxay ugujee uga jeedaan sharcigu hadduu wax magacaabo qadar go-anna uusan u goynin wax allaalay wixii magacaa soo gelayoo dhan baa gelaya bimacnaa sharcigu ictikaaf buu yidhi daliil kitaab iyo sunnaa oo muddadaasaa ugu yar yerina ma jiro mar haddaan la dhihin muddadaa ugu yar waxaan leenahay ishtiqaaqii macnaha lugawiga inuu noqon ictikaaf fii lugati maxaa la yidhaahdaa ayil istiqraaru walluqsu baa la yidhahdaa in la nagaado oo lagu xasilaa la yidhahdaa wax kastoo nagaadi iyo ku xasilitaana muddada ugu yaree uu nagaaday iyo uu ku xasilay la dhihi karo luqatan baa ictikaaf ugu yar sababto ictikaafka curfi inoo xadidina ma jiro naf sharci oo muddo u xadideyna ma jiro waa siday fuqahadan jamhuurtoodu leeyihiin mar haddaan labadaa jirin luqadaa xadidaysa oo biawaa'ili asmaa'i ismiga aqala maa yuطlaqu calayhi اlismu waana qaacide aada u fara badan masaxa waa intaa in leeg aqala maa yuطlaqu calayhi اlmasx xajkii taksiirka iyo xarqigii waa imisa aqalu maa yuطlaqu calayhi اtaksiiru oo timo lagoyn la dhihi karo haddaba sharcigu hadduusa wixii magacaabo uusan xad go-aan u samaynin curfi xadeynayana jirin luqadaa loo noqono alxaqiiqa alugawiya lagu camalfari halkaasuu rabaa inuu yidhahda cuskiyo wa sunna waxaa sunnaana yowman maalin yakmulu dhammaystiri kara dhammaystiran waxaa weeye lilkhuruuji min alkhilaafi wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxa waa sunno wanaagsan wuxuu ku leeyahay xanafiyada iyo maalikiyada waxay dhaheen ictikaaf waxaa ugu yar yowmun maalin baa ugu yar waa xanafiyada gaar ahaan maalikiyadana qaar baa yihi yowmun walaylatun mase isku raacsana mar hadday culimmadii qaar ka mida qabaan ictikaafka maalin baa ugu yar waxaa wanaagsan khuruuja min alkhilaafi inaad ictikaafkii maalin dhammaystiran ka dhigato halkaasaa iyana loo cuskaday wa jaamicin baa fadli badan masjid jaamicahoo jumcada lagu ooga buu uga jeedaa iyo jamaacaadkii shanta ahaa salaadihii masjidka xaafadoo lagu wada oogin salaad kasta waad ku ictikaafi kartaayo uu ka asixi laakiin masjidka jumcada iyo jamaacada lagu oogo ayaa fiican limaada waxay dhaheen asalka ictikaafku meeshaad ku ictikaaftay inaad ku nagaatoodan ka bixin weeye haddii aad masjidan jumcadii iyo jamaacaadkii rasmi loogu oogeynin ku ictikaafto waxaa kugu waajibi jamaacadii iyo jumcadii inaad baxdood aado daruuro weeye waa lagu ogolyaho kaa buri maayo laakiin ictikaaf aan khuruuj lahayn oodan u baahanin inaad mar walba in badan baxdo baa ka fiican oo ka fadli badan ictikaafka aada mar walba baxayso waayo ka shanta salaadood jamaacada haddaan maanta shantii salaadood la oogin shantiiba waa inaad baxdaa muddaad sii socon muddaad soo socon muddada waad maqlaanoo xaggiibaad joogi dhexda markaad soo socoto ictikaafka haayadiisu waxaa weeye inaad dunyadana inqiaac ka samayso bal maalinkaa naftaada aada u tafaruqdood u faaruq noqoto cibaado iyo baryada ilaahay waad soo baxday banaanka adduunyao dhan baad isku dhex jeeraysaan waad soo noqotay banaankaa isku dhex jeeraysaa shan jeer soo bax shan jeerna sii noqo bixitaankai xaajatulinsaan iyana waa kuu dheeryahay intaad nagaatayba wax badan bal adduunyo dhex yacday dheheen saas darteed wa jaamicin baa fadli badan waxaa kaloo ay cuskadeen labadaa nas baan jamcinaynaa bay yidhaahdeen afdaliyaana ku jamcinaynaa daahirka qur-aanku antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidda oo dhan buu yidhi xadiidkii caaishee sunankana wuxuu yidhi asunnatu fi lictikaafi ictikaafka sunadiisu waxaa weyaan bay caaisha markay hadalkiisaa tiri asunnatu saxaabiga hadduu yihahdana marfuuc xadiid nabiga sal alah wasalam markay sidaa tiri baa waxay ku dartay wa fii masjidin jaamicin masjid jaamica inuu yahay wey hadyigii nabigana ala slam wuxuu ahaa masjidkiisaoo jaamicoo jumciya jamaaca lagu ku ictikaafi jiray taa iyo cumuumka aayadda saan u jamcinaa bal afdaliyadaan ku jamcinaynaa halkaana waa mareen fuqahadu wa bisiyaami sown baana afdalu fadli badan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam sida qaalibkaa isagoo sawban yuu ictikaafi jiray laakiin way dhacday isagoo afuran isagoon soo soonahayn inuu ictikaafay nabigu cashrul awaakirka ramadaan yuu ictikaafi jiray wuuna soomanaan jiray maalinteeda sanad sanadaha ka mida waa kay ummahaatulmuminiin ku tartameen nabigu markuu ictikaafayo meel waab yar baa looga samayn jira oo khaymad ah ama teemba yara masaajka dhexdiisa ummahaatulmuminiin baa kala masayray markaasay dhowr xaba meeshay ka sameeyeen nabigu markuu soo diyaargaroobay ictikaafkiis yidhi bu wuxuu arkay khaymado dhowr oo meesha ku yaala wuxuu yihi tan maxay ahayd waa khaymadii fohidaan tanna maxay ahayd hiblaha kuu samaysay tanna maxay ahayd hiblaha kuu samaysay markaasuu dhammaan burguriyo wuxuu yihi albirra turidna ma khayr iyo wanaagdoon bay sidan idinka tahay buui ma ictikaafin sanadkii shawaal markii ciiddii la dhaafay buu toba shawaal ka mid ictikaafay halkaa waxaan ka garanay ictikaafku laazim ma aha laakiin caaishaha waxay tiri sunnadu waxaa weeye walaa ctikaafa ilaa bisawmin walaa ctikaafa ictikaaf fadli badan oo kaamilulfadli ama jiraan dhahayna waayaa nabigaaba cashra min shawaali ictikaafay halkaasaan ka garanay bay yidhahdeen iyadana afdaliyada saa isugu gey nabiguna saas u badnaan jira alai salatu salaam intaasi waa zamankiisii iyo ictikaafku sidii uu ku fadli badnaa mubطilaat اlictikaaf buu galay intuusan gelin bande masalada masjidka iyo jaamica a wax yar kaga noqdo waxaada mashhuur oo mutadaawala in badanna dalabadu ay laga yaabo inay akriyaan risaaladii shacri xasane la ictikaafa ilaa fi masaajid اhalaat ahayd saddexda masjid ee maka iyo madiine iyo masjid اlaqsa meelahan laguma ictikaafi kara ahayd risaaladaasu in badan uu isku dayey xadiidka xudayfa inuu ictimaado uu yidhaahdo asha antum caakifuuna fi lmasaajidi asheeduna waa ma aha waa alcahdiya weeye aljinsiya ma aha macaanna wax cahdi oo soo maray uusan jirin inuu yidhaahdo cahdi dihri aho masaajidii baa laga wadaa saa inuu yidhahda walow takalluf badan uu ku jiro imaamu bukhaari markuu masaladan ka hadlayey ictikaafka masaajida aayadaasuu soo qaatay qisada xudayfa marka cumdada dadka yidhi laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid اhalaaa kuwaana kuma asaxaya yidhi cumdadoodu waa xadiidka xudayfa wاlxadiiu lam yaصix inamaa huwa qowlu xudayfata wey markii uruqdiisa iyo asaaniiddiisa dhammaantood la isu keeno asaxu riwaayaatki awsaqu اasaaniidi waa min qowli xudayfa laa min qowli الnabiy riwaayaadka qisadu waxay dhex martay cabdilaahi bni mascuud iyo xudayfata bn اyamaan cabdilaahi bni mascuudna kaana afqaha wa aclama bixadiidi rasuuli llaahi min xudayfata bn yamaan radi allahu canhu ardaah biitifaaqin xilligii kuufo la joogay baa la ictikaafay masaajid baa ku tiilay masaajidoo lagu ictikaafayo xudayfo soo maray xudayfo markuu soo maray ibni mascuud buu gurigiisa ku garaacay markaasuu ibn mascuudow aniga garan maayo dadkan xaalkoodu wuxuu yahay cukuufun bayna daarika wa daari alashcari abi muusa alashcari gurigiisa iyo gurigaaga dhexdooda dadkan ictikaafsanee masaajida wafadhiya aniga waxay ujeedaan garan maayo saxaabadu mutawaafiriin bay ahaayeen lama haye cid inkirtay oon xudayfo ahayn ibn mascuud baa joogay khulafadii baa qaar joogay ibn mascuud wuxuu dhintay waan filayaa soddon iyo labadii hijirada markaa dhintay khilaafati cusmaana radi allahu canhu ardaahu buu dhintay cali baa joogay saxaabadii baa joogay rag badanoo cashar mubashiriin biljana a joogay cidima inkirin ibn mascuud hadalkii xudayfa ma qirin wuxuu yihi lacallahum asaabuu akhtaad waxaa dhici karta bui iyaguna istaxayin laakiin adood qaldanta intaa markuu yihi bay riwaayaadku iskhilaafeen jawaabtii xudayfa uu bixiyey haddaba riwaayaadka aan asixine shaadka waxaa weeye riwaayaad kale saad maxaad u leedahay waqad calimta ana rasuula sa qaala laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid halaata ereyga ana rasuula llaahi qaala shaad wey riwaayada kuma asixin inama saxiixu waxaa weeye waqad calimta an laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid halaata waad ogtahay inaan jirin waad ogtahayna xudayfa laakiin mascuud ma maqrin ma ictilaafin wuxuu hi lacallahum asaabuu akhtaad saa darteed jamaahiiru الصaxaaba camalkoodii iyo adduunyada intay marayeen iyo amsaartii iyo mudunkay joogeen masaajidda caadi baa lagu ictikaafi jiray riwaayadan asaxu riwaayaati waxaa weeye inuusan marfuuc ahaynee mawquuf min qowli xudayfa yahay hadduu mawquuf min qowli xudayfa noqday saxaabadii jamhuurtoodiina ay khilaafeen ijmaacan qowluhu laysa bixujatin ijmaacan wey masaladaas cinda ahli cilmi biusuul hayr waaxidinna way soo guriyeen ijmaacaas hadduusan qowlkiisu xujo ahayn aayadiina istiqraaqeedii cumuum yahay jamaahiiru saxaabana halkaa mareen ishtiraadkani mabniyun calaa shafaa jurufi nahaarin wa saa darteed waxa uu ku qoray risaalada ama inficaalaadka badane cali alxalabi risaalada ictikaafka wax weyn oo ictibaar cilmi oo wasan weyna ma laha sababtoo kulluhaa asarkan ay ku salaysan tahay walam yasix rafcuhu wa min hunaa bay jamaahiiru ahli lcilmi agtooda wax khilaafo saasaba kama taagna ictikaafka masaajidaasi sax uu ka fadli badan yahay masaajida kale waayo salaadiisu salaada kale ka fadli badan tahay masaajideeda masaajida kale bay ka sareeyaan in loo safra si loogu ictikaafaa la ogol yahay taasi ishkaal ma laha laakiin ma asaxaya nacam hada qowlu ahli lcilmi wayakaadu an yakuuna ijmaacan lanna saxaabada ciddii laa yucrafu axad diiday oo xudayfa aan ahayn radia allahu canhum jamiica waabطaluu in nadara tawaali bilwaطi walamsi maca alinzaali waabطaluu culimmadu baail bay ku xukumeen ictikaafkii in nadara haddii uu nadro atawaali xiriir asa uu kala gooyo haddii uu xiriir nadro intaasoo maalmoodoo ictikaafa inaan ictikaafo ilaahay igu leeyahay maalmahaas waxyaabaha mamnuuc ka noqonaya bilwadi buu ku buray xiriir gogoleedoo rag iyo dumar dhex maray walamsi taataabasho maca alinzaali ay biyo ka yimaadeen hadduu qadaau shahwa sameeyo ama ama liqaa ha noqdo ama bilmubaasharati ha ku yimaadee ictikaafkiisi waa burayaan waxaana u daliila qowluhu tacaala walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi maxaa ka dambeeya tilka xuduud ullaahi ha u dhowaanina xuduudda ilaahay waa taas maxay tahay xuduudda ilaahay adoo ictikaafan oo masaajid ku jira zamanulictikaaf ku jira islaamta agteeda ha marin halkaa xuduudda ilaahay weeye idinka xaraamtinimeeye ha u dhowaanina saa darteed mubaasharadiiba haddii la diiday jimaaciina min baabi wlaa wey sooma falaa tamasuuhunna lama dhihin si lagu ta'wiiliye masagay qur-aanku jimaac buu ujeedaa ee waxaa la yidhi falaa tubaashiruuhunna ha taataabanina agtooda ha marina wa antum caakifuuna fi lmasaajidi mubaasharadii waxaa soo gashay marka jimaaciya taataabashadiiba way soo gashay walamsi maca alinzaali waxaa kaloo labadan wadaagaan aynu ku soo maray inay soomkii labadaba wada buriyaan fakadalika ictikaafkiina ha buriyaan laa bikhuruujin kagama buraye ictikaafkii minhu min almasjidi uu ka baxay binisyaani wuu ishalmaamay inuu muctakif ahaa buu iloobay wuu iska baxay magaalada isagoo dhex maraya oo meelkasii dhacaya umuu isxasuusta inuu ictikaafsanaa waxba dhib ma laha sababtoo cumuumkii xadiidka wuxuu aha nabg asl bn cabaas wadica can ummati in allaha wadaca can ummati alkhaطأa wاnisyaana wama sugriyu calayh halmaanka looma qabto ramadaankana ninkii cunto cunay isagoo halmaansan ha iska wataa la yidhi salaadana ninkii isagoo ishalmaansan inuu dhameeye moodaya ka baxa ee gidaarkaa cabaar iska fadhiya dib ka xasuusta halkii unbuu kasii wadan sida nabiguba sameye sal slam qisadii xadiidkii dulyadayn aw liqadaai xaajati linsaani ama wuxuu u baxay liqadaai xaajati linsaani xaajadii insaanka gudashadeeda xaajada insaankuna xaajaadka daruurigaa weeye cuntuu u baahday uu gaajooday intuu buxo meelaha u dhow waa ka soo cuni karaa hadduu waxaysta u kaga soo cunana makhaayadaha ugu dhow uu ka soo cuni inuu aado wax ka soo cuno ama meeshii uu ku jilaa waa la ogolya wax ka soo cunku dhib ma laha cabitaan buu u baahday wuu oomay suuli iyo musqul buu u baahday cazakumullah uu u baahday uu xanuunsaday xanuunuu la joogi waaye isbitaal iyo dhakhtar buu u baahday wuu tegi karaa janaabiya ixtilaam baa ku dhacay qabays buu u baahday salaadiina waa soo haysaa wuu u tegi karaayo isagana waa soo qabaysan karaa waxyaabaha daruuriga u ah ama ka baahi insaan u ah ama licibaadatihi u ah masaajka gudihiisana aan suuragal ugu ahayn wuu soo gudan karaa walidaalika caaisha radi allahu canha waxay tahay waxay tidhi nabigeenu alay slam markuu muctakifka yahay guriga ma soo geli jirin ilaa lixaajati linsaani haddii uu u baahdo madaxa iyo insaniidiya loo mariyo loo shalleeyo guriga daaqaduu madaxa ka soo dhiiban jiray markaasaa loo shalleyn jiray madaxa wa kaana laa yadkhulu lbeyta ilaa lixaajati linsaani lakiin warkan waa yar cajisay waxoogay gurigaa isaga soo yararsan ictikaaf maaha iyo waxoogay waan soo yar seexan iyo waxoogay barnaamijkii warkiiba ay dhaafaya maanta war xiisana la sheegaye balaa warka soo daawado ama banooniga laba kooxood baa ciyaarta u dambeysay koobkii baa socdee balaad soo yar fiiriya meesha gunaadka iyo gabagabada lama ogola ama meyd baa janaasaa timid janaasadu waa laba cid duugtoon adiga ahayn haddayna jirinna waa waajibo waad raaci waa daruura dad duugoo aasiya haddii lahaiyo dhaqana iridda kama degi karto walidaalika casho waa kay lahayd min asunnatu fi lictikaafi waxay leedahay anlaa yacuuda mariidan qof jira inuusan soo booqan wey walaa yushayica janaazatan mayd inuusan raacin weeye walaa yamasa mra'atan walaa yubaashirahaa islaa inuusan taaban uusan u galmoonin lana fara ciyaarin weeye markaas walaa yakruja ilaa lixaajati اlinsaani ilaa limaa laabudda minhu wax lama huraana mooye wax kale uusan u bixin bay tiri saas darteed ictikaafka iska baxbaxiyo iska soo sheekeeya lama ogola bixitaanka laga hadlayo waa bixitaanka tegitaanka ah bixitaanka iridaad istaagtay waxoogay meeshan ood hawadii hawaad u baahatay inaad qaadato halkaa birta banaanka oo kaleetaad istaagtay hawaad qaadatay dhib ma laha qofbaa kuu yimid waxoogay waa yar sagoodsidoo halkaa baakinka aad gaartay dhib ma laha walidaalika nabigu isagoo ictikaafsan bay safiya u timid markaasuu waxoogay markii u sheekaysay buu hasagootiyey halkaa iriddaa isagoo la taagan kore bay laba saxaabaa habeennimo weye soo galeen nabigoo qof dumara la taagan markay arkeen bay tallaabada hoosta ka boobeen oo laxadsadeen markaasuu wuxuu yihi calaa rislikum aair iska socda innahaa safiya safiya weeye qofkay la taaganee qof kala mehe tartiib markaasuu waxay dhahe subxaana allah waxaan adiga miyaan ku tuumi karnaaba markaas wuxuu yihi ina shayطaana yajrii min ibni aadam majra dami shaydaanku dhiigu islaamku u raacaayo walahi nabiga islaam buu la taagnaayo maxay ahayd waxaa weeye mawaadicu tuham inaad iska ilaalisaa lagaa rabaa haddii wax dhacaanna dadka aad u bayaanisa saan tuhmi iyo waxun loo moodin aw maradin ama xanuun shaqa dhibay maca almuqaami ku nagaansha haddii uu sii nagaado oo iska sii fadhiyo wuu xanuunsanayaa waayo cumuumka qowla caaisha wuxuu ahaa ilaa maa laa budda minhu lixaajati linsaanina cumuumkeeda way soo geli iyo walxaydi caadaa gabadhii ku dhacday gabadhu caada hadday ku dhacdana fi lmadhabi allubsu fi lmasjidi looma ogola haddaa lubsu filmasjidi uu xaraan noqday ictikaafkii inqaaca weeye ha iska tagto oo way nadartaye markii caadadu ka dhammaata si degdega ha ugu soo laabato ictikaafkeedii wuu xiriirayaa hadday nadar cala tawaali xirtay waayo tan waa fowqa taaqatiha wey istiaacadeeda wax ka baxsan wey iyo walgasli in laga qabaysto min ixtiraamin jinaabo laga qabaysto waayo salaadii faraaidkii baaban ansaxaynin saadan soo qabaysanin masaajka dhexdiisa hadduu musqulo lagu qabaysta leeyahay laakiin gurigaan aadi lama ogola maradaa kaa nijaasowday musqul baad gashay maradii baa nijaaso kaa gaartay masaajkana mara kuuma taallo salaadiina tawb daahira maahanee tawb nijaasaha kuma asaxdo guriga aad markaas ama suuqa aadoo ka soo gado waxaa laisku qabtaa daba fuqaada antan horta dhamay walakli cuntaad u baahatay washurbi cabitaan baad u baahatay awil aadaani inuu aadaamuu u baahday haddii masaajka banaankiisa laga aadaamo haddi gudaha laga aadaamayo banaanka masaajidkaa lagu aadaami jiray korna meel dheer si codku u gaaraa la fuuri jiray hadda makarafoon baa lalinaya wax walbaba ninkii aadaamayey min raatibin id muadin raatiba wey muadinkii raatibka ahaa aadaankiibaa usoo galay muctakifna uu ahaa banaanka inuu ka aadaamana waa laga rabaa waa bixi kara dhibaato ma laha iyo walkhawfi cabsi min sultaani nin madaxaad ka cabsatay waa la cabsaday cabsi baa timid suldaan iyageeda xilligoodii xilli islaam jiro sidii bartankii lagu nool yahayo aan dowlad iyo maamul kala dambayn jirtay ahayd saa darteed waxaa uu sawirka yilay walkhawfi min sulaanin wey hadda booryaaba iyo bucad baad ka cabsatay raad iyo xubaad ka cabsatay waxaa weeye cabsi kale iyo dhibaato kalea jirta adoo calaa kulli xaal waad cabsatay cabsi muctabar ah masaajka waad ka bixi kartaa goortay cabsidaa dhammaatana waad ku soo noqon nadarkaagii cala tawaali ahana waxba u dhibi maayo waayo macduur baa tahay waa lagu cudurdaari fuqaad waxay isu qabteen masalada cuntada iyo cabitaanka iyo dharka haddii lagu keeni karo ilan qabays laguma soo qabaysan karo suuli iyo musqulna laguma aadi karo oo cidniaa u dirsani maya cidna dirsan karti laakiin cuntada ii keena waad dhihi kartaa maantana bacaa buuxo intaad bac isaga dhigto masaajkii wasakayn mayse xaafadda ciyaal iyo caruur iyo walaali iyo shaqaale iyo dad badan baa jooga intii gaariga ninka inta lala ordo raashinka loo soo qaadi karo makhaayad iyo xaafad nin laga soo qaadaba ee halkaa masaajidka ku ictikaafaya ma loo ogol yahay inuu baxo yihahda anaa doonanaya halkaa misma daruura maa laabudda minhu ma tahay mise ma aha labay culimmadu isugu qabteen waayo masalada waxaa lagu tataruqayaay oo masaailkeena haystay ka mid tahay laba jaanib bay ka egeen qolo waxay yidhahdeen haa isagaa dooran kara qolona waxay yidhaahdeen maya ma bixi karo qolada maya tiri waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu ahaa ilaa maa laabudda minhu waxa lama huraanka ay tahay tan lama huraan laga maarmaan maaha oo suuqoo biyo markaad uga baahanta guya joogto waa adeegsataa dadkeed waa lagu soo adeegaa oo markaa xafiiskaaga joogto waa laguu soo adeegaa oo markaa rag la sheekaysanaysa iyo xaajiye gar ku jirta waa laguu soo adeegaa markaad ictikaafsan tahay maxaa lagugu soo adeegi laayay waxay maa laabudda minhu maaha adu inaad tagto waa laguu keeni karaa cuntadaa laguu soo diyaarin awqaaddaa rabtaa laguu keeni halkaaga fadhi sababtoo ah daruuro maaha bixitaankaagu haddii wax kuu keenaad weyda markaa baxa qolaalkaa maa laabudda minhu bay ka egeen qolada meel kale ay keegan waxa uu bixi karaa waxay dhaheen takaaliifta sharciga ah asalka qofkaa lagu saleeyaa qofku wuxuusan ka maarmin dad inuu dirsado oo dad ka tuugo maqasab bay ku tahay waajibbaa maya wixiina wuu u baahan yahay bal dadka dirsashadooda midna ay noqon ay kugu leeyihiin somadan adag bay yidhahdeen haddaad biyolaan kugu dhacdo oo tayamuu timaado oo qof yidhahda biyo anaa ku siin laakiin qof abaal sheegad badan uu yahay waxaa kuu banaan inaad diidood booraysato intuu abaal kugu sheegan lahaa soomada arag bay yihahdeen waxay yidhahdeen haddii jimcadii waxaa sunnaa cadar in la qaato haddaad cadar weydo qof kaloo cadarku hoog ku yidhaahdo laakiin hadda uu kugu gallad sheegan doono waxaa wanaagsan bay inaad diiddo oo cadar la-aantaa kaaga fiican bini aadamkan aad dirsanayso minnatu basharin wey basharka minadiisii qofkale ficilkii qof mukalaf kuma noqon karo walidaalika uu dooran karaa bay yidhahdeen qolada halkaasay ka dhiseen masaalika ijtihaadio aanin lasuu qabqabsanaayey ma fiicno intaana baab ictikaaf baynu kaga bixi kitaabu lxaji cibaadaadki kii ugu dambeeye weeye rubci cibaadaadka wuxuu yihi mualifku alxaju fardun wakadaka alcumra lam yajiba fi lcumri gayra mara wainamaa yalzamu xura muslima كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب لقى به بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي أركانه الإحرام بالنية قف بعد زوال تسع تعرف تعرف وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعة ثم أزل شعرا ثلاثا نزرة وما سوى الوقوف ركن الفكر العمره والدم جابر لواجبات أولها الإحرام من ميقات والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار ثم المبيت بمنى والجمع وآخر ست طواف الودع إناس طيب واحد مكقارنه كتاب الحج نكاقري دورنا حج هو ركنك أفراد أركانت عملك أركان الإسلام كها مدانا دي اللي اسكوه ضدرنا وركنك يتيركي شراب حجكنا xukunkiisuu ku bilaabayo wuxuu yidhi alxaju xajkii fardun weeye bimacnaa shuruuda soo socota qofkii laga hela yuu faral ku yahay waana daahiru lqur'aani walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila beyt in loo xajiyo qofkii awooda siduu ku gaaro waana la fasiri doonaaye waajib weeye marka xajku xukunkiisu farq weeye waajib weeye wakadaaka waxaa lamida alcumratu baa lamida cumradiina waa farq fii qowli ضaciifi fi اmadhabi madhabka waa qowl daciifa wey almadhabu alaصxu fi lmadhabi waxaa weeye cumradu sunno weeye farad ma aha laakiin culimmadii waa farad tiri waxay deliishadeen maadaama uu isagu tasiiriyey xadiidkii ibni cabaas ee muslim dakhalat اlcumratu fi اlxaji ilaa ywmi اlqiyaama cumradu xajkay ku jirtaayoo ka mid tahay ilaa qiyaamada waxay ka midka ahayd ee xajkii hadduu farad yahay faltakun fardan iyadana waxaa kaloo deliishadeen xadiid duruq dhowra lagu wariyey ibni cabaas ibni cumar jaabir iyo ayrkii taabicuu bayna alxaji wاlcumrati israaciya xajka iyo cumrada ha kala reebile fainahumaa yanfiyaani اlfaqra wاdunuuba kamaa yanfi اlkiiru khabata اlxadiidi xadiidkaana way deliishadeen marba haddii labadaba amar waaxida lays amray israaciyana la yihi daahirka qur-aankuna yihi wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi intaana wujuub baan ka garanna yidhaahdeen xadiid kalena fuqahadu way deliishadeen oo zayd ibni haabit iyo jaabir ibni cabdilaahi laga wariyey laakiin waa daciif xadiidkaas lafdigiisa fuqahadu waa iska deliishadaanoo waxay yidhaahdeen alxaju waalcumratu fariidataani laa yaduruka biayihimaa badaat xajki iyo cumradu waa waajib labadubo kaad ku bilowdana dhib ma laha war xadiid daciifo sanadkiisu aanu sugnayn wey intaa la isku soo dardaray baa loo dariishaday lam yajibaa ma waajibin labadooduba fi lcumri cumriga intaad nooshahay hayra maratin hal mar waxaan ahayn hal mar unbuu waajibaa cumrigaaga oo cibaadaadkan bi sanad kasta waajiba ama maalin kastaba waajiba ma aha soomka iyo zakaduna waa cibaadaat fii kuli sanati waajiba bishuruuiha salaaduna waa cibaada yowmiya oo fii kuli yowmi walaylatin lagaa rabo iftarada calayhim hamsa salawaatin fii kuli yowmin walaylatin xajkuna waa cibaado farad ahoo maratan fi sanati ah maratan fi cumri baa leeh maratan fi lcumri bay waajibtaa nabigaa la weydiiyey si imaam muslim uu ka wariyey min xadiidi abi hurayrata asalka xadiidka waa saxiixeynka laakiin nabigu in allaha kataba calaykum اlxaja buu yihi ama farada calaykum اlxaja fii bacdi riwaayaat xaj baa faradna idinkaga dhigay nin baa istaagay rasuulka ilahi riwayat qaarkood aqra ibn xaris buu haba ilayhi afii kuli caamin ya rasuula allah sanad kasta mana laga rabaa nabigu waa ka aamusay u ku celiya afii kuli caamin ya rasuul allah rasuulka ilah waxaan ku yiri bu i sanad kasta miya waa ka aamusay mar saddexaad buu ku yihi sanad kasta miyaa markaasuu yihi low qumtu nacam la waajabat walama staactum way waajibi lahayd mana aydan awoodeen hal mar buu idinku waajibayaa nabigu halkaa ku sheegay sal alah alih wasalam marka maratan keliyuu waajibay qofka muslimka waxaa laga rabaa marka inuu xajkii guto hadduu xajkii gudan waayana wuu ku waajibay wuuna awoodaa xajkiina mmasma samaynin bilaa cudrin buu samayn waayey اkhtalaفuu mslim miyaa mise gaal wey baa la isku qabsaday min caadi صaxaabu khilaafkaa taagnaa dadka qabay inuu gaal yahay oo diinta ka baxay oo ridoobay cumar bn khaaab baa kamid ah radi allahu canhu وardaahu walidaalika صaxa canhu cinda saciid bni mansuuri wagayrihi inuu mimbarka ka khudbeeyey oo uu akriyay walilaahi calى الnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila xaafid ibn kaiirna aayadan tafsiirkeeda fii suurati ali cimraan buu ku keenay afarkan oo isagana taxiixeedi asaniidda takhriijkeeda ugu noqon kartaa wuxuu leeyahay waxaan hamiyey inaan xajka amro oo la xajiyo oon arda ragga shaqaale iyo ciidan diro oo magaalooyinka la iisoo tira koobo dadka xajka uu ku waajibay een xajiyin iyagoo awooda fa afrida calayhim ljizya jizyadii ahlu kitaabka iyo yahuudiya nasaaroo kalena aan ka qacdo marka oon ula dhaqmo sidii yahuudiya nasaarada jizye aan ka qaado markaasuu wuxuu ku daray maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin saddex jeer ku celiye muslim maaha muslim maaha muslim maaha saxaabadii dhegaysanaysa khudbada cumar cid inkirtay lama sheegin atricuuna saa waxu akrida maaha culamada qaar ba waxay yidhaahdeen daahiru qur-aankaa sidaas ah walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila maxaa ku xiga waman kafara faina allaha haniyun can ilcaalamiin culamada qaar ba waxay yidhahdeen xajkii ninkii awooday ilaahay baa ku waajibiyey waman kafara qofkii kufriyo la iman waayo wey fain allah daahirka qur-aankaaba kufri tilmaamay yidhaahdeen laakiin jamhuuru ahli اcilmi min asaxaabati faman bacdahum sidaa maynan qabin masale iskhilaafiya wey calaa kuli xaal walidaalika halkaa waxaad ka garanaysaa xaroojee ogojeedaan ku beertambiyeeyo markii saxaawi iyo rag lamida fii mutuuni lcaqiida ay ku leeyihiin walaa nukafiru musliman bidambin irtakabahu maa lam yastaxil lahu ereygaa markay leeyihiin waxaa loo jeedaa culimo badan baa tirada aimada waxaa loo jeedaa fii gayri arkaani arbacati afarta arkaanta kuma jirto afarta arkaanta waa laisu khilaafsan yahay salaadii zakadii soomka iyo xajkii intaba khilaaf baa ku jira walidaalika culimmadii ka dambeysay in badan oo kamida waxay ku tambiihiyeen in mas'alada ayna idinka hoos bixinoo bidambin irtakabahu maa lam yastaxil lahu kuma jira qofka faraaidka arkaanta afartaa ka tegayo isaga waa laysu khilaafsan yahay cinda aimati sunati wasalaf wainamaa yalzamu xura muslima shuruud wujuub buu galay hadaba shuruudu wujuubi اlxaji waxa uu rabaa inuu ku yiraahdaay waa shuruudan soo socota wainamaa yalzamu waxa uu ku waajibaa oo keliya xuran qof xor ah muslima oo muslima kullifa oo la takliifiyo mukalafa da stiaacatin istiaaca u saaxiiba afartaa shardi qofkii laga helo buu xaj ku waajibaa shuruudu wujuubi اlxaji arbacatu alslaamu qof aan muslim ahayn xajka looma ogola bal mushrik makaynuu galaba lama ogolaba nabiguna ala sl caamu taasic waa kii suuratu tawba awalkeedu markuu soo degay xajkii uu soo diray dadka isaguna ka haray abubakar uu hogaaminayee ku akri yidhi kadibna cali ka soo dabadiray awalka suuratu tawba ereyadu la soo diray waxaa ka mid ahaa walaa yaxujana bacda haada alcaami mushrikun gaal ma soo xajiyi kara sanadkan kadib sanadkaa kadib gaal ma soo xajiyi karo qur-aanku sooma dhihin gaalada ka ilaaliya qur-aanka ma ku jirtaa yaa huba ay adig inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid axaraama bacda caami maada sanadkaa sagaalaad kadib y masjidka xaramkaa soo geli hadaba mushrik xaji ma la dhihi maya cibaadaadkii kalun bay lamidta xuran xor waa inuu yahay shardiga labaad muslim markuu noqdo kadib waa inuusan adoon laleeyahayn adoonka mamluuga ah laba cilo labadaba ugu waajibi waa marka koobaad mashquulu bikhidmati sayidihi isaga shaqadiisu waa nin la haysto oo lagu tasarufayo oo sidii maalkii loo adeegsanayo wey wakti xifiraaqa uu yahay oo naftiisa iyo zamankiisa ku tasarufi kara maba lahaba midda labaadi istiaaca loo baahan yahay istiaacadiina waa laga hadli doonaa isagna waxba ma milkiyi karaba laa cuntuusan milkiyi karin walaa maal buusan milkiyi karin walaa gaadiid ma milkiyi karo muxuuba mustaaic ku noqon man istaaaca ilayhi sabila booba jire kullifa oo mukalafa mukalafnimadaa laba shardi bay xambaarsan tahay an yakuuna baaligan caaqilan wey sadiga xaj kuma waajibo majnuunna kuma waajibo da stiaacatin istiaaca u saaxiibu awooda man istaaaca ilayhi sabiila ilaahay baa yiri istiaacadii wuu ku fasiree marka istiaacada waxay yidhahdaan asal ahaan afar shay baa soo gala istiaacada afar baa looga jeedaa azaadu ko alraaxilatu laba amnu ariiqi saddex imkaanu lmasiiri afar afartii buu sheegay marka afartaasaa cinda jamhuuri ahli اlcilmi istiaacada soo gala zaadka waxaa looga jeedaa isaga iyo nafti naftiisa iyo inta ay nafaqadoodu waajib ku tahay waa inuu hayaa wixii la cuntiya cabitaan iyo deegaan iyo daruuriga ahaa inta sii socodka iyo inta soo noqodka ah intii la safriyo isaga raaci kharashkooda inta uu ka tegayo waxay kusii noolaan lahaayeen inuu hayo wey ilan xaj hadduu aado shaqooyinkii wuu joojin kasabkii iyo makaasibtii wuu xiri isagu shaqayn maayo ama xoolo wuu u yahayo ama meel ay biishaan waa inay jirto dadkii kusoo noolaana wailaa xaj baan aadi dadkiina waxba igama gelin lama ogola saa darteed wabdasti aacatin saaxiiba dhegayso likulli maa yaxtaaju wax kastoo u baahan yahay oo min ma'kuulin wax la cuna aw mashruubin wax la cabaa ilaa rujuucihi soo noqodkiisa laga gaaro naftiisiiyo inta nafqooda waajib ku ahaydba halkaa wey halkaa waxaad ka garatay ani cibaadaan u socdaa ilaahay dariiqiisaan raalli gelinayaa dadkii waajibaadka igu lahaana waan dayacayaa lama ogola tabliiq waan u baxay sanad iyo afar bilood baan maqnaani ilmihiiyo reerkiina waajibaadkoodii waxba igama gelin xaaraan wey ma banaana bixitaankaaguna macsiyo wey intaad maqan tahayna dembi wey dacwadaad sheegaysana baail wey waba kama jiro wax ka jira lama arko laakiin haddii dadkii aada mas-uuliyadoodii ay xallisan tahay adu adaad meeshaa dacwiy aad dalxiisna waad meeshaa doonayso faraa'idka acyaanta ah baa ka horeeya faraaidulkifaaya dacwo in loo baxa waa fardu kifaaya dadka naftoodu ku saaran tahayna waa fardu caynin marka wadaadkan iska dhaqaaqaya en dadkii dan ka lahayn ama iska duurgalaynaya lama ogolee ogow dadkii mas-uuliyadoodii waa inaad mee saarto ahalkii iyo ilmihii ama waalidkii kugu tiirsanaa waa furuudul acyaan furuudulkifaayaad inaad uga tagta lama ogola xajkii lama ogola inaad ka aado haddii aadan meel saarin furuudul acyaankii laakiin hadda waa isku dhex yaacayo ninka waxbuu ka yarheli waxbaa la qumanaan qiil raadis buu geli marka mararka qaarkoodna masaladaa keliya hala yaabina hadduu jihaadku fardu kifaaye yahay furuudul acyaankii infaaqiina aadan wax daboola u haynin ka tegitaankaagu xaaraan weeye jihaadkaaguna baail wey waa hadduu fardu kifaaye yahay furuudul acyaanku hadday istacaarudaan marxaladaa iyo zamankaa la joogo kooda ahamkaa la hormariyaa laakiin hadday fardu kifaaya iyo fardu cayni isu yimaadaan qudima fardulcayni farducaynkaan la hormarin sawaun kaana jihaadan aw dacwatan aw alaba cilmin ama wax kale wax kaleba iska daaya wixii kaleba iska daa marka saa darteed likulli maa yaxtaaju min ma'kuulin aw mashruubin ilaa rujuucihi waa kow wa min markuubin gaadiid laaqa bihi ay laaiqin bihi u cunama gaadiid aada fuuli karto ood meel ku tegi karto qofkii hadduunan socon karin ama meeshii socodba aan lagu gaari karin gaadiiduu raaco oo la raaci karaa waa inuu waa inuu heli karaa gaadiidka ama kii hore ha noqdo ama ka xilligana ha noqdo dadku isku da-na maaha isku caafimaadna maaha gaadiid waxaa jira ninka da-da yar uu qaban karo laakiin waayeelku uusan qaban karin waxaa jira gaadiid qofka caafimaadsan uu ka bixi karo dariiqa uu marayo iyo gaadiid uusan ka bixi karin qof xanuunsan haddii waddo dhib badan la marayo oo gaarigii boodboodayo oo kalmeelgeliya isku leelinayo qofkuna qof iska xanuunsanba uu yahay uusan gaadiidkaa kari karin laakiin mid laami haysta uu kari lahaa wuxuu ku waajibi xajku mid laamigii haysta markuu helo waayo isagu kurkudhan kama bixi karo haddii gaariga in dhigaha la fuula la rabo oo meelo la qabsado lagu dhego isagu ninkan waayeelbi iska yoosan ku dhegi karin isagana ku waajibi maayo gaadiidkaa inuu raaco laakiin ninkii ku dhegi kara ku raaci saas darteed qofku caafimaadkiisa iyo da-diisu saamayn bay ku yeelan gaadiidka mutawafirka ee suuragalka ee uu raacayo saa darteed wa min markuubin wax la fuuloo laaqa bihi u cunamoo aan mashaqo iyo darar ka soo gaaraynin bisharti amni ariiqi masaladii saddexaad buu galay bisharti amni ariiqi jidka inuu nabad yahayna waa shardi laakiin jidka hadday isbaarooyin yaallaan ama la iskuba baaranayo ama adigaba nin la raadinaya aad tahayoo maanta meelahan kombyuutarada baasaboorka la marinayo ama faraha la iska qaadayo iyo ishan la iska sawirayo aad ogtahay nin laba daydayaya inaad tahay de adiga markaa waajib kugu noqon maayo amni ariiqa ama si caamaba amni ariiqi ha u ahaado hadday dadku si ay guud tahay waa inuu si guud nabad u yahay si gaara adiga hadday tahayna meesha waa inay nabad tahoon cabsi kala jirin xajkana meelaha laisku gaadu kamid yahay marar badan xajka meelaha laisku gaaduu kamid yahay waxaa dhici karta inaad fiisa dalbato oo fiisaha markaa dalbata rekoorkaaga oo lagu raadinayay la helo oo lagu siiyo oo riboor waraaq lagaa hormariyo xilligaad baxayso diyaaradaad la socoto baasaboorkaaga nambarkiisa intaba lasii gudbiyo adoo lagu sugayo aad tagto way dhici kartaa aad bay u dhici kartaa wa ficlan anuu waan arkay ilaahay wuxuu qadaray anoo yurubtaa jooga xafiis anagoo fadhina oo dhowra baa fakis soo dhacay fakiskii haddaan qaadnay waa waraaq nin fiisa qaatay xaj laga qoray oo sacuudiga wasaarad daakhiliya u socota oo leeyahay ninkii hebel ahaa magacaasuu wataa hooyadii wuu bedelo magacaasay wadataa baasaboorkiisdhaaya nambarkaasuu wataa xilligaasuu soo baxayaa xilligaana waa ku aadan yahay baasaboor nambarkiisii iyo faraydkiisii waxaa weye lima yuhimhu lamru wasaarad daakhiliya ku socotaa warqadda fakiska garan maayo ma qalad buu noogu soo qaldamay annaga mise nin meesha joogay baa filayey annagu uu safaaraddu markasi diinay inaan naga yaqiineene ma nin meesha joogay waa ninka inta u cabsaday kas ugu soo delfiyo yihi bal ninkii digniin ha gaarto ninka ku qoran meesha waa aqan ninka meesha ku qoray magaciisu waa nimaan garanayo mid ay qaraabahayn baan u yeerayo soomaali maaha ye wareedh waxaan idhi ninkii hebel ahaa degdeg igu yar wuxuu ninkii safar laba saddex beri kadib buu baxayaa ninku safar degdeg buu isu diyaarinayaa waxaan idhi war safartaa baadaye iima ku dhib ilaahi ku qaade uu la hadlay wuxuu mashquul buu sheegtay waxaan wareedh mashquulka intaad u kaadiso alaab haddaad haysa dhig haddii alaab kuu xirxiran tahayna furfur ii imo noloshaadaa khatar ku jirteen markuu yimid baa warqadii siiyey ninkii soo dhididay oo shaatigii warihii ku qoyay inuu dhintay bay la noqotay marka haddii aad cabsi qabto in laguu raataagan yahay oo amnu ariiquusan jirin iska wajoog saacadda waagaan joognay soo shuruudta inta lama sheegin shuruud amni ariiq soo gasha bayar arday oo nigeriyana baabulxaj markaan soo gallay macallinkii baabu shuruudu wujuubi lxaji markuu yidhi buu gacanta taagay firshaa kasi he anaa sheegay shuruud alxaji cashirka baan akriyanaa sugmay bu sheekh alaa sheegi markuu baar qolmaan annagana qaylin waxaan sheekh ha sheega daa markaasuu yidhi haye wuxuu yidhi ashart alawal kow haye an yakuuna cindaka tasriix wanaba ogolaansho haysata dowladda haysataa ninkan haysanin dhexda laga soo qaban xarsi baana lagey waa la tarxiili calaa kulli xaal amnu ariiq waa inaad ogolaansho haysato waktigan aad joogna aad ku tegi karto laakiin xaj baan u socdaa waan tahriibi kuma waajibo qolyaha jiddo joogee tahriiba qaar intee la qabqabta la tarxiile xabsiga ku jiray inta xajka lagu jiro o dhan waajib kuma aha adoo haddaad tahriibaysa tahriib meel khatar haddaa isgelaysa laakiin sharcigu ma kugu waajibiyey maya bisharti amni ariiqi jidku inuu aamin yahay baa shardi ah wa yumkinu inay suuragal tahay almasiiru in la socdo fii waqtin xilli baqiya haray xilliga shuruudul wujuubkaagu uu dhammaystirmay caafimaadkaagii istiaacadaadii awoodaadii dhaqaale ay kuu waajibay waa xilli xajkii aad ka gaari karta inuu yahay haddiiba xilliga awoodda aad hesheed dhaqaaliyo xalbo heshay fiisooyinkii la xiray saarka waajibkuguma aha haddii xilligu safarka yahay waxay fuqaadu ka hadlaan meel dheer haddaad degan tahay oo rufqada xajka aadaysa qof kaliya uusan aadi karin ee jamaaco la isku raaco oo safartii ay kaa wada tagtay kadib aad xooliya waxesho sanadka dambuun maana sanadkan waajibkaguma aha waayo tahaluka weya naftaada ku rid haddana waxaynu leenahay hadday xilligii falaytyada iyo fiisooyinku buuxsanaanay xirmaan kadib istiaacada aada yeelatay istiaaco kaamila maaha sababtoo maba ka gaartidba wayumkinuhu ay suuragal tahay almasiiru in la socdoo la aado oo fiisana la heli karo falaytna la heli karo fii waqtin xilliga baqiya ka dhiman xajka raam biniyati qif bacda zawaali tisci tucarif halkana arkaanta iyo tiirasha xajka ee la-aanteed uusan asaxaynin wuxuui arkaanuhu xajka tiirashiisu cinda shaaficiyati waa shan wa cinda aljamhuurina waa afar kow alixraamu in la xirtay biniyati niyada oo xajka haddaan la xiran dee cibaadadii lababa gelinoo maba asixinba waana ijmaac xajka dee xirasho iyo ixraam inuu u baahan yahay ixraamka la-aantiina unan asaxaynin qif ay wa qif istaag rugniga labaad id tucarifu markaad carafaysanaysa carafa istaag bacda zawaali tisci sagaal markay dhammaato oo bacda zawaal waqif qif istaag bacda zawaalin zawaal kadib atisci sagaalka bisha id tucarifu markaad carafaysanaysaa weye sagaalka bisha eed carafaysanayso duhur duhur zawaalka kadib carafa istaag amaa carafa inay rukni tahay waa xadiidkii nabigeena ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi alxaju carafa xaj waa carafa waxaa kaloo u soo guuriyeen ibnu rushd iyo rag lamida culimmadu inay ku ijmaaceen oo xaj xaj carafo la-aanteed inaan xajku asaxaynin marka carafo wuquufkeedaa lagaa rabaa goormaa maalintee weeye carafa atisci maalinka sagaalaad weeye goormaan istaagaa bacda azawaal bacda zawaal in la istaagaya maxaa tusay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xajatulwadaac khuduu canii manaasikakum camalkiina xajka iga qaata curadii curana buu yimid ilaa zawaalkuu ku sugay labada salaadood buu jamciyey hadda masjidka curana la yihahdo meeshuu ku yaalay ahayd kadib buu carafa istaagay nabigu saasuu u tusay imtihaalkii xaju carafa sida wuquufka loo samaynayo masaladana cumuuman waa ijmaac wey wa aafa uu awaafo bilkacbati kacbadii sabcan toddoba jeer inuu awaafo waa awaafu ziyaara ama awaafu lifaada ama awaafu rukni saddexdaa midaad tiraadaba waa saddex magacoo isku mida wey waa awaafka maalinka tobnaad marka carafi iyo musdelifo laga soo noqdo jamaraadka lasoo tuurta kadib la awaafo awaafkaana arkaanta xajka buu ka mid yahay oo isaga la-aantii xajku ma asaxayo ilaahayna wuxuu yihi walyatawafuu bilbeyt اlcatiiqi beyt اlcatiiq ha awaafaan haddaadan awaafkaa toddobada aan la imanin xajkii kaa asixi maayo rugniga afraadi wasacaa sacyiyo orday min asafaa isagoo ka bilaabaya limarwata ilaa marwata laga gaaro musabican xaaluu toddoba iyagana ka dhigayo toddoba jeer inaad safa iyo marwo dhexdooda iyagana sacyido ood safana ka bilowday marwana ku dhammaynayso safaad ka bilowday marwaa tagtay waa kow waad soo noqotay waa laba sii noqodkana waa saddex markii toddobaad marwo markaad joogtay kuu dhammaani taana ilaahay baa wuxuu yihi ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi nabiguna waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidka xaybata binti abi tajraar wuxuu leeyahay in allaha kataba calaykum asacya fascow ilaahay sacyiga waajib buu idinkaga dhigay farada ee sacyigaa sameeya khilaafna cinda ahlilcilmi muctabarihi kama taagna inuu rukn yahay afartaa waa arkaanta jamaahiiru ahlilcilmi la-aantood xajku ma asaxa yidhaahdeen daahirka nusuustuna ay tustay rukniga shanaad ee shaaficiyadu jamhuurta la dheer tahay waa kan uma azim shacran tima zuuli timaha zuuli alxalqu aw itaqsiiru ruknu min arkaani اlxaji weeye cinda ashaaficiyati wa fii qowlin calaa madhabi اjamhuuri oo waajibaat اlxaji bay ka mid yahaye ka mid ma aha arkaanu اlxaji waxay u daliishadeen iyagu nabigu calayh salaam xadiidkii anas ee saxiixeynka maalintii wuxuu amray ninkii u xiirayey midigta xiir buu yihi kadibna bidixda xiir amar buu siinayey in la xiirto amarka halkaasaan ka qaadanay bay yidhaahdeen ثلاثا سدx xaboo tima ah baa naslahu ay aqalahu inta ugu yara waxa ugu yarna waa saddex xaboo timaa jag inaad ka siisa wey timahaas welintoodii soomadaada xarabku markaa tagtaan manqaska lala ordaye jagjag la isaga siinayo wakaa madhabkii shaaficiyada oo maxay sidaa u sameeyeen waxay yidhaahdeen curfi xadiday ma jiro sharciguna qadar go-aan uma goynin aqalu maa yuطlaqu calayhi timaa la zuuliye waxa ugu yara la dhihi karaaye saddex xaboo timaa weye intaasaa ku filan bay yidhaahdeen waana madhab daciifa weye nabig alay salaam shal hadday daliishanayeen carafo bacda zawaal buu istaagay wuxuuna yidhi khuduu canii manaasikakum nabigu timahoo dhan buu xiiray khuduu canii manaasikakumna waa sidii uu carafo bacda zawaal ficilka u sameeyey fuutanna ficil xiiritaan u sameeyey sida uu taa khuduu canii manaasikakum u yihi fuutanna khuduu canii manaasikakum u yihi markii la doonana ficilkiisa khuduu canii manaasikakumta waa laga reebi markii la doonana ma lagu lamaanino waajib baa lagaga dhigi manaa warkaasi war saxa maaha nabig alay slam wuu xajiyey timahana wuu xiirtay saxaabadana qaarna waa xiirteen qaarna waa gaabiyeen saddex xabaa lagu gaabsaday sal iyo ra-toona ma laha waxay masaladan shabahdaan masaladii wuduu masxu ra'sigay shabahdaaye nabiga intaasoo sunna ay ka sugnayd iyagana musamaa masxin ay iska yidhaahdeen taasaaba uga yar dhaweyn xiwaarka shaaficiyada iyo xanafiyadana isla masaladaasu shabahaayo qadarka la gaabinayo marka laga hadlo calaa kulli xaal timaha gaabin qasri waxaa la yidhaahdaa inaad wada gaabiso xalqi iyo xiiritaanna in la wada xiiraa la yidhaahdaa haddii wax laga tago aqlabka xukunka qaadan kara intaa wixii ka badan madhab ha ahaato saasaa madhabkaa laakiin ictimaadan iyo xujo iyo daliil daciif wey wamaa siwa lwuquufi wixii wuquufu carafa ka soo harayna ruknu lcumrati cumrada arkaanteeda wey arkaanu lcumrati jamhuurta agtooda waa saddex alixraamu waاطawaafu wasacyu wey cinda shaaficiyatina alxalqa wilqas tafsiru waad ku dari amaa carafa cumro carafa lama tagade oo carafo cumro arkaanteeda ka mid ma aha mana la aado intaasi waa arkaantii siday shaaficiyada fuqahadoodu u arkaan waxay leeyihin mid kamida haddii laga tago lama kabi karo xajkiina haddaad ka soo tagto ama waktigiisii dhammaado adoon samaynin badala xajkaaga waa burayaayo sanad kalaa lagaa doonayaa inaad soo cusboonaysa la timaado wadambu jaabirun liwaajibaati awaluha alixraamu min miiqaati waljamcu bayna alleyli waannahaari bicarafa waramyu liljimaari wadamu dhiigu jaabirun wuxuu kabaa liwaajibaatin waajibaadkaa lagu kabaa wuxuu leeyahay haddii uu qofku waajibaadkii ka taga xajka ama waxyaabaha maxduuraadkii xajka oon jimaac ahayn uu sameeyo naqsi baa gelaya xajkiisii waxaa isdhimayna neef xoolo uu gowraco oo hadyin baaliqa alkacbati ah buu wax ku kabmayaa xajkiisii taa unbaa laga rabaa inuu ku kabo laakiin xajkiisii waa ansaxaya amaa xajku inuu ansaxayo ishkaal badan ma laha waamaa dhiig in la gowraca inay tahay masaladaasi waa laba irtikaabu lmaxduuraati waa xadiidkii kacb ibni cujra ee nabigu injirta madaxiisa ku jirtay uu uga soo dacwooday ee uu ku yihi ayudiika hawaamu rasika ma waxaan madaxaaga ku yaacaya ma ku dhibayaan uu yihi haa marna nabigu aad intuu ula yaabay uu yihi maa kuntu uraa aljahda balaaqa bika ma ara uma malaynaynin dhibkan hadda ku haysteen arka inuu ku haysto uma malaynaynin iska xir timaha neefna gowrac haddaba timahoo la xiraayey xilligoodii oon la gaarin waa min maxduuraati alixraami oo maxaa ka dhigay walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillahu bali in la xiro lama ogola maxduur buu ku dhacay ninkii loo ruqsayay lidaruurati waxaana la yidhi wax ku kab maxduurka lagu dhacay qiyaasulcagsi wuxuu tilmaamayaa haddii maxduurkii saa yahay waajibkiina in looga qiyaasto waayo waajibka in looga qiyaasta waxaa jaamicoo kulminaya waajibkii laga tegayna waa xaaraan xaaraanta lagu dhacayna waa xaaraan wabittaali waan uga qiyaasanaynaa waxay ku xoogeeyeen aar ibni cabaas laga wariyey oo uu leeyahay waajib laga tegay dan baa lagu kaba culimmada qaar baa diiday waxayna ku diideen hadalkuu yihi awaluhaa kan ugu horeeya alixraamu in laga xirto weeye min miiqaatin miiqaadkeeda kasoo xirata weye haddaad soo dhaafto waad xiran kartaa laakiin dambaa kugu waajibi halkaasaa ishkaal kaga yimid waana qisadii abu qataada imaamu muslim fii saxiixihii baa ishkaalka keentay haddan mas'aladu intii hore keliya ahaan lahayd qiyaaskaasi kaana jaariyan laakiin fii tarki lwaajibaati alixraamu min almiiqaati nabigu dilxulayfu ka soo xadmaday fii cumrati alqadaa ama fii cumrati alxudaybiya buu ka soo xarmaday markuu ka soo xarmaday saxaabadii qaar soo raacay oo xaj u socday baa iyagu waxaa loo diray yar cabsi baa jirtayoo jid kaliyo aaggaa inay soo maraan baa loo diray raggii qaarna waa xarmadeen qaarna ma xidhanay cumradii iyagoo meel jooga bay ximrul waxshi ama dameer farow arkeen rag qoslayoo isfiirfiirinayuu arkay abu qataada abu qataada isagu rag ninkaan xiranin buu ahaa weli wuxuu yii wuu fiiriyo wuu arkay faraskiibuu fulay inuu cayrsado oo uu soo dilo warankiibuu halmaamay ama ka dhacay warisiiya buu yidhi kusiin mayna dheheen isagoo xanaaqsan buu soo degoo qaato waa fulo waa cayrsado waa soo dilay waa cunay isagu raashinkii waa cunay raggiisiina waa u keenay nabigana qayb buu u dhigay waa laysku qabsaday nabigu wuxuu yihi dhib male miyaad u kaalmayseen maya cuna buu yihi isna waxdaad haysa iga sii wili waa cunay abu qataada xilligaa kadib buu xajkii cumradii xirtay meel dhexda miiqaadkii yaqiinan itifaaqan la soo dhaafay baa la joogay maxalushaahidku waxa wey haddaba abu qataada miiqaadkii waa soo dhaafay gadaal buuna ka xirtay nabiguna danbaa kugu waajibay ma dhihin lidalika imaam muslim imaam nawowi fii sharxi muslim xadiidkan markuu maraya wuxuu yihi wahada alxadiidu mushkilu ishkaal iyo dhib badan bu xadiidkani kaalay weyn ninkan miiqaadka soo dhaafay ee iska xirtay in dembe gowrac la dhihin muxuu yahay qolaaba xadiidka haddaba way qabsadeen waxay dhaheen maxduuraadka isaga qiyaasta laakiin tarkun waajibaad dambaa waajiba xadiidkana aydin diiday aarka ibn cabaas haddaad keentaanna annagana wax kalan haysanaa bay dhaheen laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa biiibatin biiibihi biiibi nafsihi isagu inuu raalli ka yahay mooy maalka muslimka aar ibn cabaas kuma banaysan kara yihahdeen nabiguna ninkan ma amrin halkaasaa loo kala qaybsan yahay fataawada taa waxaan u leeyahay hadda markii aad tagtaan baa fataawo kala duwan oo baabkan ku saabsan baa idin qabsan doontee halkaasaa loo kala jagacsaday ogaada laakiin shardigii kitaabka iyo sharxii madhabka madhabiga ahaa intii hore wey inta dambe xadiidka abu qataada waa iska ziyaado wey asaaskii kitaabka diraasada kamid maaha waljamcu in la bayna leyli wanahaari habeen iyo maalin in la isugu geeyo bicarafatana waajib wey bacda zawaal markaa istaagto ilaa qorax dhaca inaad sugtana waajibaad wey ka hor haddaad soo tagta xajkii waasixi laakiin dan baa kugu waajibi maxaa yeelay nabigaa sugay calayhi salaatu wasalaam xataa harabat ishams wuxuuna yihi khuduu canii manaasikakum warabtu in la tuurto liljimaari jamaraadka in la tuurtana iyadana nabigu facfacashuu sameeyey ayay ka mid ahay uma almabiitu in la baryo biminan la baryo waljamci musdelifo la baryo almabiitu biminan iyo walmabiitu bimusdelifatana iyadana waajibaadka wey amaa mina inay waajib tahay waxaad ka garatay waxaa loo rukseeyey cabaas lisiqaayati xaaj xujaduu waraabinayey qoli xoolihii hadigaa raacayeyna iyana waa loo rukseeyey dadka kale looma ruksayne soo maarti ruksana goormay timaadaa goortay casiimo waajiba timaad taallay timaadaa halkaasaan wujuub ka garanay wa aakhiru siti lixdii waajibaadkahayd waxaa ugu dambeeya awaafu lwadci awaafu lwidaac baa ugu dambeeya awaafka markaad xajka kasoo cumr soo dhamaysato kacbada ay ugu dambaynayso iyadana waa xadiidka imaam muslim ibn cabaas ka wariye laa yanfiranna axadukum xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyti midkiina yuusan bixin oo tegin oo galban ilaa waxa ugu dambeeya ee uu soo mara kacbada ay noqoto tawaaful wadaaci baa looga jeedaa iyadana inuu waajib yahay baa halkaa laga gartay oo waajibaat lxaji uu ka mid yahay halkaasaynu ku daynaynaa wallahu aclam insha allahu tacaala habeen damiyo habeen ka dambeeya isna kitaabu lxaji uu dhammaano buyuucun bayna wixii ka dambeeyey cibaadaad aan ka farxayna subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk